الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس أو يقتل خمس فواسق في الحل والحرم waxaynu ku jirnay kitaabka qaybtii ka hadlaysay xajka waxaan soo tilmaannay oon ka soo hadalnay mawaaqiiddii ama waqtiyeyntii uu xajku lahaa ama ha noqoto midka zamaniga ahaa ama maarata makaaniga ahaa waxyaalaha qofka muxrimka uu xiranayo iyo waxyaalo la xidhiira waxaan ka bilaabaynaa baabu maa yajuusu qatluhu can caaishata radia allahu tacaala canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal caaisha waxay tihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi khamsun shan min addawaabi oo daabadaha ka mid ah xayawaanka ka mid ah kulluhunna dhammaantood faasiqun weeye fawaasiq weeyaan yuqtalu waa la dilayaa fi lxarami marka xaramka la joogo iyo marka kaleba waxaa ka mid a shantaasi uu tiriyey alguraabu tukihii waalxida'atu dafadii waalcaqrabu dibqalloocii waalfa'ratu jiirkii waalkalbu alcaquur iyo eygii boqno goynayey yacnii dadka dhibaayey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa xadiiskii ka horreeyey xadiiskan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay magaalada maka loo yaqaano in ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmo u yeelay ina hada albalada xaramahu allahu yowma khalaqa asamaawaati waalardi fahuwa xaraamun bixurmati illaahi ilaa yowmi alqiyaama magaalada maka loo yaqaano ilaahay subxaanahu wa tacala baa xurmo u yeelay saasay xurmadeeda u leedahay ilaa maalinta qiyaamaha waxaa ku jira marka xadiiska hore magaalada dhirteeda lama goynayo walaa yunafaru saydahu ugaarteedana yacnii lama eryayo inaad didiso lama ogola iska daa inaad dishee ugaarteedii inaad didiso lama ogo lama ogola waxa dhumay oo aada heshona lama qaadayo ilaa qof baafinaya mooyaane maadaama la sheegay marka xayawaankii ku noolaa inaan far la saarin magaaladii maka marka xadiiskan wuxuu ka soo reebay shan ka mid a xayawaanka oo lagu dilayo haddii la arko micnaha ay bannaan tahay in lagu dilo xaramka dhexdiisa marka caaisha waxay leedahay khamsun shan oo min addawaabi daabadaha ka mid ah yacni xayawaan ka mid ah kulluhunna faasiqun dhammaantood waa faasiq waxbay fasahaadinayaan imaa inay wax cunaan imaa inay maaragtay wax waxyeelayaan kulluhunna faasiqun marka wuu tiriyey nabiga calayhi salatu slam marka wuxuu yihi yuqtalna waa lagu laynayaa waa lagu dilayaa fi lxarami xaramkii waxaa ka mid ah alguraabu oo dadka waxay beeranayeen fasahaadinayeen waalxida'atu waa shimirta inagu naqaano dafada waxaa la yidhi dahabka iyo dharkii maqaarka la gashan jira iyo waxyaalahaas iyo bay daftaa ola carartaa marka iyaduna waxbay fasahaadinaysaa waalcaqrabu isna waa dibqallooca ama hangarilaha waxa loo yaqaano waalfa'ratu jiirka axaadiiskaa tilmaamaysa nebiga calayh salaatu wasalaam uu leeyahay habeenkii iska damiya guriga markaad seexanaysaan laambadda ama faynuuska maxaa yeelay jiirtu waxay samaysaa ama jiirku wuxuu sameeyaa inuu guriga ku gubo intuu jiido waalkalbu alcaquur iyo eyga boqnogooyaha ah dadka cunaaya marka culummadu marka laga reebo abu xaniifa waxay leeyihiin xayawaan kasta oo dhibta keensanaya xayawaan kasta oo dhib keenaya oo sida kuwaana dhibta u keenayaan u keenaya xilliga xaramka dhexdiisa ah xukunkan waa u gudbaayaan marka laga reebo abu xaniifa wuxuu leeyahy maya xukunkan wuxuu gaar ku yahay ee inta hadda aanu soo sheegnay inta hadda aynu soo sheegnay marka xadiiskan wuxuu tilmaamay marka maadaama magaalada maka- maka la yidhi xurmee leedahay oo xayawaankeeda lama taaban karo lama didin karo kuwaan inuu ka soo reebay baabu dukhuuli lmakkata wagayrih kana baab wuxuu yahay gelitaanka magaalada maka baabu dukhuuli lmaka maka gelitaankeeda iyo wagayrihi yacni kayrkeed gelitaanka maahay axaadiis kale ay imaan doonta iyaguna mawaadici kale ka hadlaysa sida eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu galay eh, xajaru aswadka iyo maaragtay qaabkii uu taabanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه أنس وحو ليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رسولك, الله صلى رسولك عليه الصلاة والسلام دخل مكة نبي مقالة مكبو صوق علي عام الفتح ما ننتي فرشدة مركب مكلا فرناي سنة كلا فرناي عام كلا فرناي ونبي صوق علي وعلى رأسه madaxiisana waxaa saarnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam almikfaru waa koofiyad breed yacni koofiyadaha madaxa kale ku go'an oo yacni oo bir ah oo qofku isaga ilaalinaya seefta iyo waxyaala noocaas oo kale ah xilliga dagaalka la qaato marka koofiyad breed baa la yihahdaa marka riwaayad kaloo imaam muslim ee warinaya waxay wuxuu leeya- waxay leedahay wa calayhi cimaamatu zawdaa nebigu wuxuu gashanaa cimaamad madooba madaxa u saarnayd intaas waxay ku tusaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuusan muxrim ahayn marka uu soo gelaya caamulfatx liannu qofka muxrimka ahi looma ogola inuu madaxa daboolo looma ogola marka nabiga calayhi salaatu wasalaam magaaladuu soo galay een, markuu magaalada soo galay waxay kaloo ku tusaysaa culimmadu qeyb baa waxay yidhaahdaan magaalada nebigu markuu soo galay maka soo galay oo caamulfatx maalinta uu magaalada soo galaya ma cunfi buu ku soo galay iyo awood buu ku soo galay mise sulux buu ku soo galay imaamu shaafici isagu wuxuu dhahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sulux buu ku soo galay oo iyadoo heshiisa buu soo galay culummada kale waxay dhahay maya cunfi iyo khasab buu ku soo galay maxaa yeelay koofiyad breed buu watay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa kaloo laga qaato qofku in maaragtay digtoonida inuu qof digtooni qaato qofku inuu digtooni qaato oo meeshuu ka filay in dhib ka soo gaaraysa ka digtoon yahay mushrikiin badan baa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaas la raadinayey shirqoo la raadinayey marka markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam magaalada maka soo galay een, wuxuu nebigu gashanaa wa calaa ra'sihi nebiga madaxiisa waxaa saarnaa almikfaru ee, koofiyad bereed ayaa saarnayd falamaa nasacahu markuu iskas ka bixiyey oo saa isaga dhigay jaa'ahu waxa u yimi rajul nin baa u yimi maalintaas yani magaaladu in cid lagu laayo lama ogola nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadis- xadiis ku lahaa hal saac baa lay ogolaaday kabacdi magaaladu waxay ku laabatay xurmadeedii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu iska siibay koofid bereedii oo dadkii la heshiiyey baa waxa u yimi nin baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi Falam- eh, falamaa nasacahu markuu siibay koofid bereedii jaa'ahu rajulu nin baa u yimi faqaala markaasuu wuxuu yidhi ibnu khatalin ninkii ibni khatal ahaa magacyadiisa hilaal iyo waxbaa la odhan jiray Eh, ninkii ibnu khatal ahaa mutacalliqun wuxuu ka laadlaada ku dhegan yahay biastaari alkacbati kacbada daaheeda wuxuu rabay dembi buu galay marka ee, dad badan buu nebiga calayhi salaatu wasalaam u dembi dhaafay dadaan loo dembi dhaafinna waa jireen marka ninkan isaga ahi bal inay magan geliso kacbada daaheedu da- kacbada daaheedu marka qabsaday nebigaa loo yimi waxaa lagu yidhi ninkaasi kacbada daaheedii buu ku dhegan yahay faqaala nebi marka wuxuu yidhi uqtuluuhu dila uqtuluuhu dila marka waxaa lagu dilay eh, xijriga iyo maqaamu ibraahim dhexooda Qeyb- yacni kacbada waa artan qaybta dhinacaasoo wareegsan oo bannaan iyo maqaamu ibraahim baalka dhexda ka taagan oo meesha dawaafka kala samaynayo dhexdooda lagu dilay ninkaa isagaa marka ninkan waxaa la yidhi wuu islaamay uma irtadda ka bacdi uu diintu ka noqday markuu diinta ka noqday buu wuxuu sameeyey marka gabdho kuwa heesaa buu ururin jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam caaya buu lacag ku siin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam falagaadheeyey oo caayah ba haweenta gabdhahaas buu ururin jiray oo habeen iyo maalin maarata cayadaa wadi jiray marka nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa aan la dambi- loo dambi dhaafin buu kuwa kan ku daray marka goortuu arkay in la dilaayo wuxuu is yidhi kacbadu amay kumagan gelisaa kacbadii buu qabsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam hal la dilay buu yidhi ninkaas sidaasaa lagu dilay waxay kaloo culammadu ka qaataan yacni xaramka in lagu oogi karo xuduud in lagu oogaayo xataa yacni qatli gaarsiisan xurmo waa leedahay magaaladii laakiin in lagu oogi karo xuduud in lagu oogi karo عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة نبي عليه الصلاة والسلام مقالة مكة بصوقلي عام الفتح سنة كيف رشده النبي عليه الصلاة والسلام صوقلي وعلى رأسه نبي مدحي سنة وحا صارنا المغفر كوفية بريد با صارنيد كوفية بر برأة هذا كون وحن صوقلي نبي عليه الصلاة والسلام مركو حج كهد لايه قفكو مقشناي برنس أو برانيس وحلي هذا waxaynu nidhi waa jaakadda iyo koofadda isku tolan baa la yihahdaa jaakadda iyo koofadda isku tolan ama marada iyo oo feeraha laga gashado ama shaar ha noqoto ama jaakad ha noqoto oo waxa ku tolan koofadda ku tolanta baa la yihahdaa burnus tanna waxa weeye koofad madaxa keliya weye intaa madaxa keliya oo bir ah oo dagaalka la iskaga laliyo falamaa nasacahu markuu siibay nabiga calayhi salaatu wasalaam iska bixiyey koofadii jaa'ahu nabiga waxa u yimi rajulun nin baa u yimi faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ibnu khatarin ninkii ibnu khatar ahaa oo la raadinayey oo ku caayiri jiray mutacalliqun mid ku dheggan weeye ka laadlaada haysta biastaari alkacbati kacbada tiir ee dahyadeeda faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uqtuluuhu dila saasaa marka ninkaa lagu dilay can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhumaa cabdullahi bni cumar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله سبحانه وتعالى با دخل دخل وحو سو غلاي مكة مغالدا مكو سو غلاي من كداء ميشا كدا لا يراهدو كا سو غلاي ميل كدا لا يراهدو كا سو غلاي او من ثنيه العليا يعني الثنيه وحل هذا كرنتا او دحيسه من ثنيه العليا تاغا سراء marka waxa la yiraahdaa hadda waa meesha qabuuru ku yaalin weeye qaburaha maka ku yaalin weeyaan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo galay allatii taasoo taaggaasoo bilbadxaa'i dhinacaa badxa ah meesha nabiga ka soo galay buu tilmaamaya cabdillahi bni cumar dhowr gooraan ka soo sheekeynay nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni aad buu wuxuu u jeclaa nabiga inuu raacraaco safarada nabiga calayhi salaatu wasalam meeshu nabigu maalin maray inuu ka daba maro xataa meel ugu leexday xaajo gudasho uu ku leexan jiray geed uu harsaday nabigu maalin safar ku jira uu harsan jiray marka wuxuu tilmaamayaa meeshii nabigu ka soo galay maalintaas oo magaalada ka soo galay wa kharaja nebigu wuxuu ka baxay min haniyati sufla taaga hoosuu ka baxay waa meesha da waxaa ku beegan jarwal tabeelayaal baa ku qoran jarwal la yidhahdoho meel nafakha laga duso meesha daaru tawxiid ay ku qoran tahay ama hoteelka daaru tawxiid ku qoran tahay dhinaca ka yahay marka jarwal baa la yidhahda marka halkaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu tagayana ka baxay marka cibaadada sida ciidda aynu ku soo marnay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii ciidda aadaya meel buu ka mari jiray hadhow markuu ciidda soo dhammaystana meel kaleu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo noqon jiray marka saasuu sameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshaasna waa ka galay meeshaasna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka soo baxay marka xadiisku wuxuu tilmaamaya meelihii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka galay weeyaan عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر وحي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوحو قال البيت بيت كيبو قال يعني كعبد بو قال marka masaajidka la galo waa aragteen yani kacbadu waa sida qafiskan oo kale way dhisan yani waxay leedahay waxay leedahay marka albaab laga galo kacbadu albaabka laga galo xajar aswadka tiirka uu ku jiro waxaa la yidhaha ruknu sharqiy baa la yihahdaa meesha xajarus ku jiro kan ka dambeeyana waxaa la yihahdaa xajar waxaa la yihahdaa ruknu lyamani baa la yihahdaa marka xajaru aswadka waxaa ku xiga meel multazam la yihahdo dadku waa aragteen badanaaba يعني شفكة كل جيان وكل عيستان قف فراقة ولا أثرنا وصار وطي صحابة دي يسمين جرين مثلا ملتزم كلو يقانو وحا كوحي البابكي البابك مركا ميل سجل كرم ماهي كرب وقادين جران جران لغو فورا لغا قلا مركا سيان مارتي لوفو سيان قلتان كذا بيقو تلا قلين كرب وتاقين إلا ميلهاس لو متر ميلهاس با البابك بلابانا يا مركا مركا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي بيد حقلين مركا كعبدي بيد حقلين حديث كمان حقوق تصايا كعبدي نبي عليه الصلاة والسلام الله فري وقلي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي باقلي البيت يعني كعبدي بوقلي وأسامة بن زيد أسامة لسعدي وبلال بلال با لسعدي وعثمان بن طلحة با لسعدي gudihii bay galeen faaqlaquu waa lagu xiray calayhim dushooda albaaba albaabkii waa lagu xiray marka ama waa xirteen albaabkii way xirteen faaqlaquu way xirteen ama way xireen calayhim albaab albaabka dushiisa xireen yacni dushaa looga xiray gudihii bay galeen albaabka si cid kale aan u gelin baa la xiray dadkii bannaankii taagay inti kale waa markii la safeeyey ka bacdi ilaa saddex boqol iyo lixdan sanan baa ku jiray gudaha kacbada wato nebigu markuu baabinaya uu lahaa yacni waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa markii laga baabi'iyey ka bacdi buu nebiga calayhi salaatu wasalaam tallaabooyinkan qaadayaa falamaa fataxuu marka nebiga gudihii buu galay waa ka soo baxeen marka falamaa fataxuu markay fureen oo ay soo baxaayeen cabdillaahi ibni cumar waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa awala man qofkii ugu horreeyey walaja gala walaja galitaanka dakhala weeyaan yuuliju alleyla fi nnahaari wa yuuliju annahaara fi lleyl awala man qofkii u horreeyey baan ahaa walaja gala si aan u ogaado micnaha waxa nebigu sameeyey oo ku sameeyey kacbada dhexdeeda falaqiitu bilaalan bilaal baan la kulmay fasa'altu waan weydiiyey hal sallaa fiihi nebigu ma hal sallaa fiihi ma ku tukaday rasuulu llaahi sal alla alayh wasalam nebigu ma ku tukaday meesha lagu tukanaya yani masaajidka maahe waa qolka kacbada dhexdeeda weeyaan qolka kacbada dhexdeeda weeyaan qaala nacam bayna camuudayn alyamaaniyeyni nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday labada tiiroo yam- yamaaniyeenka loo yaqaano dhanka yaman xiga dadka xajka tega baa garanaya qofka xajka ee aan tegin marka laga hadlaayo arrimaha xajka waxay la mid- la mid noqonaysaa meel baadiya uusan ama magaalo uusan weliga tegan oo looga sheekeynaya xaafadaheeda xadiis jaabir uu warinayo nabiga ilaada xudayfa markuu ka soo dhawaaqay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu xajka dhammaystay haddaad aragto qofka ilaa laba beej meelahaas ah waa muslimay warinayaan qofka marka loo akhrinayo xajka tegani dee magaalo uusan aqoon oo magaalo aanu aqoon oo looga sheekeynayo la mid tahay aad bay ugu adkaata laakiin marka qofku meeshii tago ee qofku waa fahmaa waxaa la sheegay ee, axad culamaa waxaan u malnay inuu ahaa ibn xajar casqalaani baa kitaab xajka alifay baa layidhi marka qofku marka u horeysa wuu ku wareeray de ibnu xajar wuxuu bartay marka axkaamtii iyo axaadiistii ku soo aroortay kitaab buu alifay marka hadhow markuu tegey baa buu dhumay baa layidhi marka nin buu weydiye wuxuu ku yidhi war halkaas xagga u maraa saas maxaan yeelaa si oo kitaabkii ibn xajar maxaa usoo akhrisan weyday de isagaa alifay marka isku mid maaha qofku markuu akhrisana baranaya iyo markuu meeshii tago isku mid maaha hadda wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday yacni labada tiir oo yaman xiga kacbada masalan kacbada markaas taas tahay oo aad dawaafka bilaabaysid adhoo u tegi doonaaye xajiru aswadkaa laga bilaabaa yacni qofka u dhow xa- xajiru aswadku taabanaya waxa uu ku taabtay buu dhunkanaya ka bacdi xaw ka soo wareegaya marka wareegidduu soo wareegaayo wax adkaaroo ku soo aroortay ma jirintaas qofku ducaysanaya ducadiis ducada ilahay uu baryaaya wuxuu rabaa loo weydiisanaya markuu soo wareego meesha xajar asadku ka bilaabay gadaasheeda ku beegan baa waxa ku yaalla yani geeskaas oo kale ah iyo kan xajar asud ku dhex jiro labadaas waxa la yamaaniyan la yidhahdaa ka haddaba marka markaa maraysa waxaa bilaabaysaa marka rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar ilaa ka timaado xajar asudka kow mar labaadka waa bilaabaysaa marka marka nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaa tiiroo yamaaniyeenka loo yaqaano waa kan xajar aswad ku jiro iyo kan ka dambeeya weeyaan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ku tukaday sunno ku tukaday marka kacbada dhexdeedii in lagu tukan karo ayay ku tusaysaa marka culimmadu way ka doodaanoo faradka ka warma oo sunnu nabiga ku tukaday marka een, imaamu shaafici waxay qabaan gudaheeda iyo korkeedaba in lagu tukan karo faradkiisa sunnada ka hadlamin sunna nabiga ku tukaday laakiin faradka in lagu tukan karo bu- bay keenaan halka yacni imaamu axmed uu leeyahay maya farad laguma ogolo in lagu tukado sababtoo ah fawalluu wujuuhakum wat- qur-aanka alle wuxuu leeyahay ee, ee, aayadda qur-aanka ahayd alla subxana taala leeyahay u jeesta shadrahu buu isticmaalaya marka shadrahu yacni kacbada xaggeeda u jeesta markaad tukanaysaan saasoo ku cilinaya wuxuu leeyahay marka kacbadii dhexdeeda laguma tukan kara salaad farad ah bannaankaa lagu tukanaya laakiin sunnaha nebigaa ku tukaday imaamu ra- imaamu sh- ee, shaafici isagu wuxuu leeyahy waa lagu tukan karaa gudaha marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam kacbadii intuu galay gudaheeda inuu kusoo tukaday Ha. maya meeshaas weeye wixii baa la waas yani ha- see dib loo dhisay maahane ya maya waa quri guri kan wax yar ka yar haafkiis leg weeye kacbadu kacbadu adu waxaa sheegaysaa meesha u dhagax ku jiro maya albaabka gelaysa albaabka markaa gasho xa- xajir asud intu dhinacaanu ku yaalla soo yarya laakiin dee meeshii saaxadii waa bannaan gudaha saaxda waa bannaan intaasuna baa la yidhaha marka beyt ama kacbada dhexdaas meel ka miduu kaga tukada laakiin oo xigta dhinaca yacni labada tiiroo loo yaqaano ee yamaaniyiinta labada tiirana tiirada caadi mahane waa geeskaas iyo geeskaas oo kale weeyaan oo kaa waxaa ku jira xajar aswadki labadaasa waxaa la yidhahdaa yamaanayn Ee, kan xajar aswad ku dhex jiro gaar ahaan waxaa loo yidhahdaa ruknu sharqiy baa la yidhahdaa isagaa bari buu xigaa marka عن عبد الله بن عمر قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت نبي عليه الصلاة والسلام كعبدي بو قال قدهد بو قال وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة صدح داسنا ولا سعدا فأغلقوا ويحرين عليهم دوشيسا الب... عليهم دوش هذا كحرين الباب البابك فلما فتحوا مركي فرين ويسوب حايين كنت وحنا أبو عبد الله بن عمر أول من قفك وهريو ولا جقلبانها يعني waxaan raadinayaa weydiinayaa wax cilmiya marka oo nabigu maad- gudaha muxuu ku sameeyey falaqiitu waxaan la kulmay bilaalan fasa'altuhu waan weydiiyey eh, fasa'alathu buu qoraya laakiin fasa'altuhu weeyaan qofka kitaabkayga haysta fasa'alathu buu qoraya qof wuxuu ka dhigayaa dumara micnaha ama si kale yani khalad baa ku jira fasa'altuhu ka dhiga فسألته وان ويديي هل صلى مكنت كذا فيه كعبة دحيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال وحي نعم بين العمودين لبدا تير دحضودا اليمانيين يمن لون سبيي عن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عم- وحوي وعمر بن الخطاب أنه جاء وحي يمي إلى الحجر الأسود حجر الأسود كيبو يمي xasar- xajar aswad marka guduhu ku jiraa meel baa u bannaan marka meel baa u bannaan oo qofkii maaragtay ee, gaari kara uu ka taaban karo ama madaxa intuu gashado ka dhunkan karo laakiin inta badan xilligan xajka iyo waxaas lu- waxaad isu dhawaan karta maba haba lama geli karaa lama geli karaa cumar baa annahu jaa wuxuu yimi ila alxajar alaswadi xajar alaswadka buu yimi cumar faqabalahu waa dhunkaday marka xajar aswadkii buu dhunkaday وقال مركاس وحو يري إني أنيق لا أعلم وحن أوغاي أنك أدو حجر إنا دقح تهي لا تضر أذن وحبر باينين ولا تنفع وحنا متريسيت يعني دونك شدان كن دونكنا أيوة وأن أوغاي إنا حو ترين نبي جبان كارو كن دونكنا أيوة إلا دتك لا سعودي مركا عمر بن الخطاب دد بدن waxa ku jira yani xadiisu cahdi min ee ahaa oo marka islaamay marka say ugu qaadan waxaan maaragtay inay yihiin wax yani ee, tabarug iyo yani wax ka wada yani cibaado inay ugu qaadan oo laga cibaadaysanayo wax noocaas oo kale ah markaasuu dadkii maqashay wuxuu ku yidhi markuu xajaru asadka dhunkaday innii anigu la aclamu waxaan ogahay annaka adigu xajarun inaad dhagax tahay laa taduru waxba aadan dhimaynin walaa tanfacu waxna aadan anfacaynin waxma taraysid weeyaan walowla annii ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam haddii aanan anigu arkayn rasuulka alla subxaanahu wa tacaalayo yuqabiluka ku dhunkanaya maa qabaltuka waligii kuma dhunkaday buu yidhi diintu marka sideedaba cibaadadu waa tawqiifiya weeyaan haddaad cibaado samaynaysid waa inaad nebiga kaga dayatay maaha waxa jibka la soo baxayso ra'yina maaha maskaxna maa wayna soo marnay ee, marka laga hadlaayay khufeynka ee, cali bin abidaal baa tuulaha aniga hadday hadday diintu ra'yi ahaan lahayd khufeynka marka la masaxayo hoos ha laga masaxa oran lahaa bi sababta hoos baa lagu socdaa marka la soconayo laakiin nebigu muxuu yidhi kor baasaa laga leeyahay marka diintu ra'yi maaha waa in nebiga calayhi salatu wasalaam looga dada marka cumar radi allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay xajaru aswadka markuu dhunkaday ka bacdi haddaanan yacni rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhunkanaya ku dhunkanayaan arki lahayn weliga kuma dhunkadeen bi sababta waxna ma tartid waxna ma yeeshid dhagax baa tahay waxna ma taraysid waxna ma yeelaysid marka een, in la dhunkado xajaru aswadka baa sunno ah siba dawaafka marka la dawaafayo waxaa laga bilaabayaa isaga waa inaad ku beegan tahay xajaru aswadka oo aad fiirinaysid oo aad mataqaanaa ku beegan tahay haddaad ku dhowdaa marka waa waa dhunkanaysaa haddaad taabato waad dhunkanaysaa haddii aadan dhunkan karin gacan baad taabsinaysaa gacantaasaa ku dhunkanaysaa haddii aad ka fog tahay oo cirir tahay ul sida nebiga u tegi doono ul baa ku taabanaysaa usha waa dhunkanaysaa laakiin haddaad ka fog tahay oo aadan waxba la gaarin gacanubaa saas leedahay gacantaa waxba u dhukan maysid marka iyada haddaad ka fog tahay gacanta waxba u dhukan maysid marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baan ka arkay buu yidhi ee dhunkashada aan ku dhunkanayo xajar aswadka عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء وحي من الحجر الأسود بويمي فقبله ودنكضي وقال وحي إني أنا لا أعلم وحنوغا هي أنك أدقو حجر لقحنا تهي لا تضر محمد بي محمد بيس ولا تنفع يعني نفعنا مله وحنا ما أنفعيس ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هدي أنا نو أنا أركينين أما أنا أرك رسولك الله سبحانه وتعالى أما النبي جنيو يقبلك كل كان ما قبلتك كما دكدين marka waxaan waa cibaado weeyaan waxaa arkaysa hadda fiiri een meel darbi ka mid a kacbada markaad fiirisaan yani waxaan sheegay xajaru aswadka waxaa ku xiga meel multazam la yidhaahdo waxaa ku sii xiga albaabkii laga galaayay meesha ku sii xigta haddaad fiiriso dadku shafkana waa ku hayaan maryay marmaryaan dadka hadda weliba ka yimaada afrikada nigeria iyo waxaa arkaysa shukumaanay marmarnaayeen marka waxaa la yidhahdaa shukumaanadaasi yani way ka barakaysanayaanoo hadhow marka waddankii ku noqdaan ba dadka jiran ba u dhaqaanay marka ba loo dhaqaaya la cabsinaya mar walba loo dhaqaaya la cabsinaya yani barakadeeda awgeed marka wax saas wax sugan maaha wax sugan maartaas taa waxaa ka daran waxaa la isku dilaayaa waa aragteen maqaamu ibraahiimka marka ka soo dhaaqdo oo marka aad ka soo dhaaqdo xajar aswadka dawaafka samaynaysid tiirkaasoo kale waxaa ku yaalla maqaamu ibraahim dadku marmarka qaarkood dawaafka ma bari kartidba dadka haysta saa ugu dhegan marka aragto wax ku soo aroorana ma jiraan wax ku soo arooray walaa istaagidiisa yani qur-aanku wuxuu leeyahy wattakhiduu min maqaami ibraahima musalla ama wattakhaduu labadaba waa la akhriyaaye min maqaami min maqaami ibraahima musalla in laga dhigta musalli laga dhigto weyaan laakiin wax ku soo arooray oo kale inaad taabatay inaad dhunkatay midna maaha marka qofku waxaa la doonaya inuu maaragtay cibaad waxay cibaado yihiin siday tahay qofku inuu barto nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii looga soo naqliyay aad u barto weeye can cabdullaahi bni cabbaas qaala لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مركو صوغلي وأصحابه يا أصحابته سبعي صوغلي مكة مكة صوغلي هذا وارت المركين وتقنول ضوافة ولا الرعلية ولا الرعلية صدق يعني تضبط قرب الضوافة تضبط هر واحد تضبط واحد صنع صدق أهرية قف كن الرعلية أفرت طبعا عاد وسعده بس صنع مركب ماشي كتمي وحديث كان تمام يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أو عنهما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو صوغل رسولك وأصحابه يا أصحاب تيسو مكة مركة مكة صوغلين marka hore inay ogaanaa fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii lixaad buu nebigu wuxuu u yimi inuu cimraysto isagii saxaabadiisa waa la ceshay marka mushrikiinta markaa joogta baa u diida waxay yidhaahdeen si aan carabta kale u odhan maxaad baa xoog ku galay sanadka waa noqonaysaa baa leeyihi sanadka dambe soo laabanaysa adigoon hub wadan baa soo laabanaysa sanadkii wuu laabtay nebigu waa yeelay saxaabo badan waa ka xanaaqeen laakiin wuu yeelay sanadkii labaad markuu yimi toddobaad bay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dawaafayaan micnaha ay cumraysanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu markay maka soo galeen faqaala almushrikuuna mushrikiintii baa waxay yidhaahdeen innahu yaqdumu calaykum waxaa idiin soo geli doona qowmun qolo baa idiin imaan doonta yani idiin soo geli doonta idiin imaan doonta qoladaasoo wahanathum ay jilcisay xumaa yathriba yathrib meesha la yidhahdo qandhadeedii yathrib waa magaalada madiina magaceeda weeyaan qur-aanku waa tilmaamaya yaa ahla yaa ahla yathriba laa muqaama lakum soo maahayn qur-aanku waa tilmaamaya macnaha yathrib baa marka la yidhahdaa xumadii iyo qandhadii yathrib magaaladaasna waxaa lagu yaqaanay xoogaa inay dadku markay ku cusub yihiin qandho lahaan jireen waatii nimankii dhici jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam geeliisa markay maalmo joogeen ee daltabyoodeen qanna ku dhacday oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi geela u tago oo cabba yacni kaadida iyo iyo caanaha geelaas intaatan ka cabba waaga damwaata geela ciribta ku dhufan jireen la carari jireen marka marka wuxuu leeyahy innahu innahu yaqdumu calaykum waxaa idiin soo geli doona qowmun qolo oo wahanathum ay jilcisay xumaa yatrib yacni xumaa yatrib yatrib meesha la yidhahdo madiine qandhadeedii fa amarahum الnabiyu nebigaa marka wuxuu amray sal allahu alayh wasalam an yarmaluu inay rucleeyaan yacni waxaa la yihahdaa socod deg dega oo tallaabadu isu dhowdahay socod deg dega oo tallaabadu isu dhowdahay baa la yihahdaa marka waa iska rucle oranna maaha marka an yarmaluu inay rucleeyaan oo degdegaan alashwaata ثalaaثa saddexda wareeg الأشواط جمع شوط ويان وتارجت احنا نقانو أم هدف مثلا هلا كان هنا كبل أورنو سي أورنو سو أورنو هل كمرة سي أوردو هدف كتكتو بشوط اللي هذا مرك هل كمرة حلقة وضع طوافك بلقى وضع مرك طوافك إن الرعليان الأشواط الثلاثة صدح ضواف تضبط ضواف لصمينا أيوه saddexda u horeeya inay maaragtay ordaan ruclayaan micnaha wa an yamshuu iyo inay socdaan maa bayna ruknayni labada rukni inta udhexaysa labada rukni haddaan ka sheekaynayno yamaanaynka loo yaqaano weeyaan dhinacaanay fadhiyeen mushrikiintu ka daawanayeen marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii marka marka dawaafka bilowdaan oo saynu sheegnay xajarul aswadka kubeegiisa laga bilaabayaa kacbad baa la soo wareegaysaa marka markay ka soo qa- waa ordayaan saddex yani orod ruclo ah markay soo wareegaan oo oo ay yimaadaan rukniga yamaaniga loo yaqaano iyo inta u dhaxaysa meesha uu ku jira xajar aswadku inay caadi u socdaan inta kalena ay ruclayaan waa saddexda dawaafa hore afarta dambena caadi bay maaragtay u soconayaan walam yamnachum uma diidin an yarmaluu lashwaada kullaha inay toddobada dawaafba ordaan ilaa mooye alibqaa'u calayhim tuuritaan nabigu u turaayo qoladan mushrikiinta marka meeshay fadhiyaan qolo waxay waxa idin yimaan tabar daran baa idin yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu jeclaystay inuu tusiyo yacni saxaabada nabiga la socotay inayan tabardarrada ay ku sheegaya ahayn marka nabigu wuxuu ku yidhi eh, markaad dawaafaysaan saddexda dawaafa hore yani toddobada dawaaf saddexda u horeeya socodka dedejiya xadiis kale wuxuu tilmaamayaa inay go'a marka halkaa gelinayaan si loo loo arko muruqyada loo arko saddexda hore dedejiya afarta dambena caadi bay u soconayaan marka sidaas waxay noqotay hadda sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay noqotay marka oo dawaafulquduumka eh, sunno ah qofku markuu soo galo dawaafulquduum samaynayo inuu maaragtay eh, uu saa u rucleeyo waa haddii la heli karo hadda waxaa dhacda marka xataa inaan ruclaa sheegtay tallaabada qaadi karin lugta baad la kala bixin karinba dadka yacni shafka laysku hayo waa aragteen haddii aad heli kartid waxaa sunnaha marka dawaaful quduumka markaad soo gasho u horeyso dawaafka samaynaysid saddexda u horeeya inaad ruclayso afarta toban caad u socoto aan ku celina xadiiskan can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhu aw canhuma qaal lama qadima annabiyu sala alla lama qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alla markuu soo galay wa asxaabuhu asxaabtiisu makkata maka markay soo galeen faqaala almushrikuuna mushrikiintu waxay yidhaahdeen annahu inahu yaqdi inahu yaqdamu calaykum ee waxaa idiin soo geli doona qowmun qolo wahanathum ay jilcisay xuma yatrib yatrib meesha la yah- loo yaqaano xumadeedii iyo qandhadeedii fa amarahum nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis kale tilmaamaya waagi dambe uu nebigu een, uu ka- ka duceeyey qandhadan in ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kale la geeyo kabacdi meel juxfa la yidhahdo soo juxu maahan magaceed muxuu ahaa oo yahuud degnaayeen ba qandhadii ilaahay subxana wa taala u rara marka dambe faamarahu nabiyu sal alla alayh wasalam nebigu wuxuu amray an yarmaluu inay rucleeyaan alashwaata wareegyada ama dawaafka ahalaaata saddexda hore inay rucleeyaan iyo wa an yamshuu inay socdaan saddexda hore markay rucleynayaan waxay soconayaan maa bayna ruknayni labada tiir oo yamaaniyeenka loo yaqaano inta udhexaysa labada tir waxaan ku sheegnay yacni een, qofku markuu maraayo oo dawaafayo wax soo aroortay oo gaara ma jirto qofku ducaduu doono ku ducaysanaya laga bilaabo xajar aswadka markuu soo wareego oo rugni- rugniga yamaan loo yaqaano maraayo ilaa xajar aswadkana baa waxa soo aroortay inuu ku soo khatimayo qofkaasi wareega koowaad oo kale maalan rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba naar walam yamnachum uma diidin an yarmaluu inay ordaan alashwaada kullaha yani wareegyada dhammaantood inay rucleeyaan ilaa mooye alibqaa'u turutaan u turaayo calayhim dushooda nebigu hadduu doono waa amri karay kulli inay ruclo ku maraan si awooddooda loo tuso laakiin saddexda hore keliya buu yihi rucleeya kuwa dambana caadi u socda turiduu nebiga calayhi salaatu wasalaam ee u turaayo een, saxaabada ibqaa tur- turitaan shafaqa turitaan u dhimrin u dhimrin soomaali saxaabada u dhimrinaayo kulli wuu odhan kara orda laakiin dhibrin u dhibrinaayo buu wuxuu yidhi saddexda hore keliya orodka la imaada ama ruclaha la imaada عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بان أركي حين يقدم مركو صوغلي مكة مركو مكة صوغلي بان أركي نبي عليه الصلاة والسلام إذا استلم الركن الأسود مركو تابنا ي- يعني آه، تيركا لو يقام ركن مدو أو حجر الأسود كجره waxaynu dawaafka markaa bilaabaysid waa meesh laga bilaabo weeyaan haddaa albaabka ka bilowdo ama meel kale ka bilowdo dawaafka isaga ay kuuma jiro waa inaad ka bilowda xajar aswadka intaa u jeesato salaanto kabacda saa ku bilowdo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa markuu maraaya marka uu bilaabay baan arkay buu yidhi awala maa yatuufu markii u horraysay uu dawaafayey yakhubu tii hore la micnata waa ruculaha weeyaan ruculaynaya alaaثata ashwaaطin saddex wareeg oo kamida ka mida toddobadii wareeg ka mid ah in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam uu ruculaynaya baa- baan arkaya buu leeyay marka waxay noqotay sunna noqotay xadiiska marka dambe wuxuu tusayaa dawaafka dhammaantiis dawaafka dhammaantiis in la ruclaynayo xadiiska horena waxaan sheegnay rucluhu wuxuu ka bilaabanayaa marka u horeysa uu bilaabo xajar wasad aswadka markuu soo wareego rugni yamaani maraya buu tartiib u soconaya marka waxaa la yidhi kanaa dambeeya marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisina ah in maaragta kulli ee, ruclo lagu dhammaysto marka saddexda horeba lagu dhammeeyo rucle iyo maaragtay socod deg dega marka markii u horeysa dawaaf ka bilaababa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay ruclahaasuu ku bilaabay ruclahaasuu ku bilaabay marka de hadda saynu sheegnay xoogaa waa iska adag tahay marmarka qaarkood xilliga xajka lagu jiro hadda ramadaanka dhoweed oo kale xaj kasta oo la- la tegi jiray waa ka dad badnaayeen dadku aad buu badnaayeen marka tallaababa neefa maba jirinba waxaaba lagu dawaafayaba waxba lagu dawaafaya micnaha marmarka qaarkood waa la iscelinaya dib baa la isu celinaya olamaba soo geli karinba xilli ramadaanna waa ahayd tobanka dumisana waa ahayd can cabdillaahi bni cabbaas رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بعد طوافي في حجة الوداع حجة الوداع على بعير وحكود طواف النبي آه، نف تلد جيل بكود طواف وصارنا نبي عليه الصلاة والسلام يستلم الركن وتابنا يي ركن قاس وحجر أسود كجر ويانه بمحجن والمطوب محجن وحليات وش أفكار رسول الله من بالي هذا يعني المطوب والنبي عليه الصلاة والسلام كتابنا وحن شيخنا مركه qofku markuu bilaabayo ama uu dawaafka ee, ee, bilaabayo ama soo wareego inuu xajiru aswadka haddii uu heli karo uu mataqaanaa uu taabto ama uu dhunkado sida cumar radi allahu taala anhu sameeyey hadduusan isagu dhunkan karinna inuu gacan ku taabto hadduusan gacan ku taaban karin ul oo kale ku taabto haddaanu ku taaban karin uu ka fog yahay inuu maarata ishaaro oo gacanta maarata u ishaaro marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xajat alwadaac oo xaj keliya ahow nabigu xajiyey bay ahayd ee, cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uma suurto gelin inuu taabto neefgeelana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu ku dawaafayey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ul uu gacanta ku haystay ayuu ku taabtay waxa weye xajar aswadki waana marka la bilaabaya dawaafka عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بعد ضوافي في حجة الوداع على بعير بكل ضوافي يستلم وتابناي الركن الركن وكتابناي بمحجن والمطوب النبي عليه الصلاة والسلام قعنتك كويست عن عبد الله بن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى ما أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يستلم تابنية من البيت بيتك يعني كعبد كتابنية إلا الركنين اليمانيين إلا لبض الركن ويمن اللون نسبية مويان لبض الركن كوان تمام نوي كان كعبد يعني كانوا كجر حجر أسودكو isaga rugnu sharqi baa la yidhahdaa iyo kan ka dambeeya waan lahayn waxaan ka soo bilaabaynaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasana labadaas unbuu nabiga calayhi salaatu wasalaam taabtay waxaa ka hadda la tataabanayo oo la isku xuqaayo meesha hadda mataqaanaa ee, haddaan tilmaamayna maqaamu ibraahim ama een, albaabka dhankan meesha ka xigta iyo kulli la tataabanayo wax ku soo arooray taabashadeeda ma jirto marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma arag buu yidhi oo taabanaya yacni kacbada ka taabanaya ilaa labadaas rugni mooyaane labadaa rugnin oo ku isxiga weeye marka ee, alyamaaniyeyn iska taqliib weeyaan ee, midna waxa la yidhaha ruknu sharqiy baa la yidhaha midna waxa la yidhahdaa aruknu yamaaniy عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى ما أرك النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يستلم آه، تابنايا من البيت بيتك إلا الركنين لبدا الركن مويان لبدا الركن مويان لبدا الركن اليمانيين يعني يمانيين كلا يرادوا أما يمن نسبي مركب وحين نري يعني عبادته واحد النبي عليه الصلاة والسلام لو قدر ويا ما هو قف مسكح لا ما كرمه meel kale oo ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam ma taaban baliye waxaan tilmaannay meesha loo yaqaan multasimka loo yaqaano een, iyada bacdu salaf baa waxay tilmaamaan saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inay maaragtay isku dhejin jireen cabdullahi bn cabaas iyo baa qaba multasimkuna waxa weeyaan meesha xajar aswad ku jiro iyo albaabka dhexdiisa iyo albaabka dhexdiisa baabu tamatuc intana marka wuxuu ka galay ee, tamatuca waxa loo yaqaano habeen hore aan tilmaamay een nusuka yani ama, ama xajka markuu qofku aadayo inuu saddex yani nooc oo kala duwan baa qofka xajkiisu noqon karaa waxaynu soo sheegnay mid tamatuc baa la yidhahdaa ka hadda ka hadli doonno weeyaan midna qiraan baa la yidhaahdaa een midna waxa weeye ifraad baa la yidhaahdaa kuwiibu marka wuxuu samaynayaa insha allahu tacala wuu ka hadli doonaa tamatuca marka lagu sheegayo waa qofku hadda soomaalidu markay aadaan inta badan ee tamatucaasi isaga badan yihiin waxay sameeyaan waxaa la sameeyaa qofku markuu ee, bishii een, bilihii xajka maalan kaba soo qaday xij oo kale inuu qofku xirtay oo markuu ee, tagay ee, maka tegay cumraystay markuu cumraystana ka bacdi xalaaloobay markuu xalaaloobay maalinta iyo tarwiya loo yaqaano ama sideedaad markaa uu xajka xirto dhaqaaqo markaa saasa waxaa la yidhaha tamatuc la yidhahdaa qofkana hadhowdu waxaa ku waajibaya hadyi baa ku waajibaya qofka hadhow waxaa ku waajibaya hadyi baa ku waajibaya yani dami baa ku waajibaya innaga waa dhacdayd waa markaynu xajka garno waa la sameeyaa hadhowna qofkeena waday baa wuxuuna ka ururiyaa een, wuxuuna ka ururiyaa xoogaa lacagahoo lagu xoogaa lagu qalo marka cumradii baa la hormarinaya kabacdi waxaa loo cumrada xoogaa waxaan rabaa in waxay ka tilmaamo dadka badanaaba aan raacaysa waxaa la rabaa inay dad ee, ee, runtii aqoon u leeyihiin ee, waxa loo yaqaano acmaasha la samaynayo maalan cumradoo kale arkaan bay leedahay xajku arkaan buu leeyahay cumrada oo kale markaan ka hadlayno ee, arkaanteeda waxaa ka mid a qofku horta inuu xirto waxaa kaloo ka mid a dawaafkii baa ka mid ah sacyigii baa ka mid ah marka arkaan la leeyahayna yacni dam ama xoolo la qalo ma soo celin karaan xajka arkaantiina dhow arrin doon insha allahu tacaala arkaanta marka waxaa kaloo jira wax sunan la yidhaahdo sunanta waxaa ka mid a laba ragcadood lagu tukado markuu qofku ee, soo galo beytka uu dawaafo ka bacdi waxaa sunna ah inaad maqaamu ibraahim gadaashiisa laba ragca ku tukato kaasu sunna ee, yacni arka rugnina maaha waajibna maaha waajibka marka laga hadlaayo waxaa la yihahdaa wixii hadhow dhiig uu gudi karo baa la yihahda waan insha allah tu tilmaami doonaa marka waxaa dhacday ramadaanka dhood maaha arnay raggaan la joognay oo meel aan deganayn baa arnay goor maqriba rag isu rurshay iyadoo cumradeeda lasoo dhammaystay laba beri ka hor war maxaa dhacay boqol iyo xoogaa baan cumradeeda waa ku celinaynaa oo maxaa ugu celinaysaan shiikhina wataa wuxuu yidhi cumradii waa waa celis maxaa dhacay markaan tukanaynay ee, labadii ragcadood oo dawaafka ka dambaysay oo maqaamu ibraahim ku tukanaynay baa q- ragga qayb ka midii qulwallihii iyo waxaa sunnaha qulwalle iyo qulkaafirin la akhriyo way istaamo mariyeen kuwana wax kale akhriyeen marka sheekhu wuxuu yidhi ha lagu cesho cumrada dhammaantaa lasoo cesho soo maartaa marka waxaa laga maarmaana qofka aad raacaysid ee, inuu yahay qof maaragtay aqoon u leh ee, acmaashii iyo wixii aad samaynaysid si maaragtay uu qofkii kaaga sixi karo ilaa boqol iyo xoogaa baa hayeen habeenkaas oo rame dib ay u ceshadaan oo ee, marrabaa soo sameeyaan ee, cumradii soo sameeyaan shay ay ka tageen waa shay sunnaa weeyaan shay ay ka tageenna shay sunnaa weeye xataa yacni ku waajibi maayo hadhuu dhiig ku waajibi maayo oo waxyaalaha waajibaadka marka laga tago xajka iyo cumrada baa qofku waxaa ku waajibaya ee, hadhow inuu maarata wax gowraco ama arkaanta waxa loo yaqaano arkaanta in la timaado weeye arkaanta markaynu ka hadlayno maalan aan boobsina insha allahu tacaala een, xajka arkaantiisa marka laga hadlayo kale maalan waxaa ka mid a qofku inuu xirto xajka soo xirto ee, macaniya inuu soo xirto waxaa ku xiga rukun kaloo ku xiga waxa weeye alwuquuf bicarafa qofku inuu carafa istaago culimadu waxay yidhahdeen walow bilaxda wax yar ba allah ka dhigay inuu istaago cabaar oo bacda zawaal shamsi ah duhurka marka la- ka dambaysa ah rukunka kusii xiga waxa weeyaan qofku inuu dawaafo beytkii imsaa udhexeeya halkaa waxa udhexeeya habeenkii musdalifa la joogay waxaa u dhexeeya yacni jamaraadkii wax la mid ah kul- kuwaas marka culimadu waxay ku daraan waajibaadkay ku daraan baabu tamatuc inta waxaynu ka galaynaa insha allahu tacaala ee, tamatuca waxa loo yaqaano oo in qofku bishaas ee, xurmada leh bishaas waxaa la yidhi xija loo yaqaano intuu soo xirto marka hore la yimaado cumro uu cumradii ee, ka xalaaloobo ka bacda maalinta sideedaad uu maaragtay xajkiisa ku bilaabo acmaashii xajka micnaha can abi xamr can abi jamrata nasr bn cimraan addubaci qaala sa'altu bna cabaasin cabdullaahi bna cabaas baan waxaan weydiiyey kutubta qayb baa jiran nuskhada qayb baa jiran aan ku jirin ku xiginkaasi soo kaa kuma xiga ya soo sax maa sa'altu ibna cabaas cabdullahi ibna cabaas baan weydiiyey sa'altu ibna cabaasin baan weydiiyey can ilmutcati yani mutcadii tamatuca arrinteedaan weydiiyey marka waxaa noo imaan doona een, cab- ee, cumar cumar radi allahu tacaala canhu oo kale baa diidi jiray oo odhan jiray joojiya qofku xaj ha xirto iyadana waxaa la yidhi wuxuu saa u odhan jiray wuxuu diidanay qofku inuu xajka iyo cumradii hal mar wada sameeyo hadhow masa- ee, maaragtay beydka laga hijroodo aan ugu soo noqon oo wuxuu jeclaan jiray in xajka qofku uu dhammaysto intuu noqdo bilo kale uu yimaado cumro u yimaado marka waxaa loo sheegay diidmadaas buu maqlay ninkaasaa odhanaya cabdullahi ibni cabaas baan waxaan weydiiyey mutcadii fa amaranii biha wuu i amray wa sa'altu waxaan weydiiyey can alhadyi hadyiga waxaa kaloo jiray carabtu waxa la yidhi jaahiliyadii sayn ognahay way yacni xajan jireenoo xajii bay la imaan jireen marka waxay aaminsanaayeen cumrada la dhex geliyo bilaha xajka bilaha xajka aan ka soo hadalnay yacni ash- ee, ashhurulxaj waxa loo yaqaano waa bisha shawaal ee, loo yaqaano iyo dilqaacda iyo tobanka horoo maxay bisha dilxija loo yaqaano marka cumre haddii la geliyo waxay aaminsanaayeen inay tahay min afjari alfujuur faajirnimatan u weyn marka qur-aankaa diidayoo faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi allah subxana taala leyh marka arrintaasa dadka qayb qalbigooda ku jirtay inaan la samaysan karin maxay tamatuc la samayn karin xilliga xajka waqtigiisa la joogo marka waan weydiiyey buu igu yidhi fa amaranii bihi waa i amray oo wuxuu yidhi samay wa sa'altu waxaan weydiiyey can ilhadyi maxaa igu waajibay hadyiga hadhuu qofku kaxaynaya maxay tahay haddaan samaynayo tamatuc u bedelaya xajkaygii qaala faqaala wuxuu yidhi fiihi jazuurun waa neef geelah baa kugu waajibaya bixinaysaa aw baqaratun ama leef ee, lo ah aw shaatun ama neef ariya aw shirkun fii damin ama inaad qof la wadaagto dhiig la wadaagto oo waxaa laga wadaa yacni ee, dad wada qalaaya neef geela ama neef ee, ee, lo ah inaad maaragtay la qaybsato ilaa toddoba qof iyo waxaasa lagu qashaaya qaala marka wuxuu yidhi wa kaana naasun dadbu dadku waxay ahaayeen karihuuha kuwa dhibsaday bay ahaayeen in cumrada iyo mataqaan laysdhexgeliyo xajka laysdhex xilligii xajka cumro lala yimaado tamatucaas fa nimtu waan seexday fa ra'aytu waxaan arkay filmanaami hurdaan waxaan ku arkay kaanna inaasan sida qof oo yunaadi dhawaaqaya xajun mabruurun wa mutcatun mutaqabbalatun ila dad badan baa xoogaa arrintaas didanaa oo dhibsan jiray marka marka cabdillahi ibn cabaas weydiiyey kabacdi baan waxaan ku riyooday buu yidhi kaana inaasan sida qof oo yunaadi dhawaaqaya xajun mabruurun yani xaj loo baarnimo sameeyey wa mutcatun iyo mutco oo mutaqabalatun la aqbalay faataytu ibna cabaas faataytu waxaan u imi ibna cabaasin cabdillahi ibn cabaas baan u imi faxadatuhu yani xarakadaas kale idinku qoraya faxadatuhu waa idinku baa- ee, weeye, iska sax yani xarakadaas faxadatuhu waan uga sheekeeyey faqaala markaasu wuxuu yidhi cabdillahi ibn cabaas allahu akbar marka wax la yaaba la yidhahdaa sunnatu abi qaasim sala allahu alayh wasalam waa sunnadii nebiga calayh isalaatu wasalaam soo maarataan yani xaj- xadiiskaani marka wuxuu ku tusayaa een, tamatuca waxa loo yaqaano inuu yahay wax yani nebiga calayh isalaatu wasalaam ka sugan saynu xadiis kale ku arki doonno insha allahu tacaala sidoo kale waxaa laga qaadanayaa ee, qofka isaga tamatuca sameeyey in laga doonayo hadhow inuu hadyiga xoolo qalo sidoo kale cabdullahi ibni cabaas wuxuu ku farxay xaqa yani riyada nebiga xadiis wuxuu ku leeyahay een, nebinimadii kama harin ilaa riyo oo bishaaranaysa mooyaane marka riyooyinka fiican oo bishaarooyinka ahi waa wax fiican weeyaan can cabdillaahi bni cumara xadiisku waa xadiiskan sheegayay waxaa laga yaabaa nuskhada qayb ka mida gadaal buu jiraa marka waanu akhrinaya insha allahu tacala qofka uu gadaal ka jira horaa soo marsado عبد- عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام با تمتعي تمتعا وسين سو شيغنا ويان markii u horeysay buu ku soo bilaabay nabiga calayh salaatu wasalaam Een, laakiin nabiga calayh salaatu wasalaam culimadu waxay yidhaahdaan nabigu wuxuu qirtay waxay ahayd qiraan buu ahaa xajkiisu yaa fadli badan qofku inuu qiraan la yimaado ama yani inuu qofku qaarin yahay ama uu firaad yahay oo xaj keliya soo xirtay iyo inuu tamatac soo xirtay waxay yidhahdaan waxaa fadli badan ee qofku inuu soo xirto maxay waxaana sunnaa qiraanka oo nabiga calayh salaatu wasalaam wuu tamaniyey xadiis baan u tegi doonaa insha allahu tacala uu leeyahay haddaan saa moodayey hadiga ma soo kaxeeyeen dadkanuu nabiga calayhi salatu wasalam amray inay maaragtay xajkooda u bedelaan marka hore cumro ka bacdi inay xaj xirtaan tamataca nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni tamatuc buu sameeyey fii xajati alwadaaci sanadkii xajka wadaaca loo yaqaana nabigu xajiyey bilcumrati cumro ila alxaji wa ahdaa nebigu waa hadiyeeyey oo xooluu soo kaxeeyey fasaaqa macahu waxaa la soo kaxeeyey mac fasaaqa macahu alhadya min dilxulayfati dilxulayfada soo marnay oo waxay ahayd meeshii markuu qofka madina madino joogaa ee, uu ka soo xiranayay markaan ka soo hadlaynay miiqaadka makaaniga ah ba waxaan tilmaannay qofka ka imaanaya magaalada madiina inuu ka soo xiranaya masaajidka loo yaqaan dalxulayfa hadda masaajid weyn weeyaan oo yani dadku ay ka qubaystaan oo maaragtay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigii buu soo kaxeeyey wa bada'a rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nebigu waa bilaabay marka yani cumradii uu ku bilaabaya wa ahalla nebigu waa xirtay bilcumrati cumruu xirtay xaj baa loo socday oo xaju wadaac weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku bilaabay inuu xirtay cumro xirtay ثم كبعد أهل بالحج كبعدنا حج بحرتي فتمتع الناس ودتك ويتمتعين يقولون والله صحرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مع عيسى فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس دتك وحا كمدها من أهدى قف سو هدي يبا كمدها حول سو كحيي أو فساق الهدي هدي كسو كحيي من ذي الحليفة ذي الحليفة ماشي اللو يقانون صمرني أه حماك بدمي ها ومنهم واحد ذي كمدة من لم يهد قفان حورب الصوكحين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو صوق لي مقالة مكة وقال للناس النبي دتك وحكيري من كان منكم قفك إذن كان كمده أهدى سوهدي حور وضع فإنه لا يحل وبنانا من شيء شيء وبنانا حرم منه مركو رحاران كأها حتى يقضي إلى أسوقته حج وحجكس لأن هدي بوضان يعني سيدي بو حرنيا بلا قوضا ولا سيدي بو حرنيا إلى حج كصور دميه ما حلاله بايه ومن لم يكن أهدى قفك إذا كان كمدو أن صوك حين حول أن ودين يعني حج كيسي وحو بدلا يتمتع مركور وعمر السنة وحلاله بيه كبعد حج حرنيا قفك إذا كان كمدو أن حول صوك حيني فليطف هذا وافو بالبيت بيتك هذا وافو وبالصفا والمروة صفا iyo marwo hadda waafo waa sacyiga la sameynayey yani acmaasha la sameynayey cumrada walyuqasir ha gaabsado timaha cumro buu nebiga calayhi salaatu wasalaam ha cibraysteen buu yidhi dawaafka waxaynu dawaafaya cumrada waa rukni weeyaan asafa walmarwata waa rukni weeyaan timaha xiritaanka ama ama jaritaanka sida muctamadka shaafici waxa weeyaan waa waa waa waxa weye rukni ka mid arkaanta ka mid weeyaan bacdu culamaadu waxay ku daraan waajibaadka waliyaxlil ha xalaaloobo intaa markuu sameeyo qofkan haddii soo kaxan weeye kaba soo qaad dilxija nebiga waxaan u malaya markuu soo galaayay afartii dilxija ahayd saan jeclahay saana khaldanayn tusaale haddaad dilxija kowdeeda ama labadeeda baa soo gashay maalinta sideed oo maalinta yoomu tarwiya ay bilaabanaya xajka bilaabanaya weeyaan haddaa maalintaa soo gashay labaad aad cumraysato cimrada soo dhammaysato timihii jarato waa xalaaloobaysaa marka qofka wax walba u bannaanaanaya wax walba u bannaanaanaya in laga gaarayo maalintaas sideeda laga gaarayo marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii aan haddii soo kaxayni ha cumraysto hana xalaaloobo ha xalaaloobo dadka hadiga soo kaxeeya iyaga ma xalaaloobayaan ilaa waxa weeye acmaasha xajku ay soo dhammaato uma ka bacdi dadkii xalaaloobay liyuhilla ha xirteen bilxaji xaj ha xirteen waliyuhdi ha hadiyeeyeen oo maalinta sideedaad bay xajkii baxayaan hadhowda markii la gaaro yoomu naxarna xoolay gowracayaan dadka ayaga xoolay gowracayaan faman lam yajid qofkii aan heli karin hadiyan hadyi aan heli karin falyasum ha soomo halaaثata ayaamin saddex beri ha soomo fi lxaji xajka dhexdiisa wa sabcatan toddoba berina ha ku soomeen idaa rajaca qofkaasu markuu u laabto ilaa ahlihi reerkiisa yacni saddex beri تدور برنا وحول مركا لابتان تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والله سبحانه وتعالى قرآن كيس كليه ساسا مركا قفك لغا ربا قفك أن هدي هين وأرنتا سميي وحا لغا ربا إساقا سدح برو سوميا انتو حاجك جوغو تدور برنا هدو مركو نقضو ويان فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا نبيقو نبيقا عماشي سي قيب كمل انت كتل ماميا فطاف نبيقو فطاف وطواف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة مركو مكة صوغلي واستلم الركن نبي وحا وطابتي الركن تيركا ماشي لقب بلا بايي ويان وحجر أسود كجره أول شيء شيء كي أهري وسميه به ثم كبعدي خب وحين هدانا كبلا بن ماشاس حجر أسود كان هدانا كبلا بن وميل لحقيه كبلوضه طواف كاس مركز لغو ترين مايو hadda laakiin calaamad bay sameeyaan kolley waa dadka arkay waa jiraan maadaamadan qofku taaban karin dhagaxii iyo meeshii iyo halkaa waxaa lagu dhejiyey layr cagaarah layrka cagaarka wuxuu ku beegan yahay meesha laga bilaayo marka layrka markaa la siman tahayba dhinaca waxaa fiirinaysa xadiru aswadka oo maaragtay aad ku bilaabaysaa marka uma ka bacdi khaba nebigu waa rucleeye alaaثata adwaafin saddex dawaaf oo min asabici oo toddobadii ka mid ah waynu soo marray nebiga kulli isagoo dawaafana baa la sheegay wamashaa nebigu waa socday arbacatan afar buu nebiga calayhi salaatu wasalaam socday wa rakaca nebigu waa rukuucay waa tukaday yacni xiina qadaa dawaafahu nebigu markuu dhammeeyey dawaafkiisii oo bilbeyti beytka ku tukaday cinda alma- cinda almaqaami maqaamka agtiisa ragcatayni laba ragcadood markii aad bilaabaysid yacni acmaashii xajka ama cumradaba waa dawaafay dawaaf markuu dhammeeyey yani maqaamu ibraahimka gadaashiisa baa laba ragcadood ku tukanaysa xagga maqaamu ibraahimka ayaa soo tukanaysa weyaan saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sameeyey uma ka bacdi insarafa nebigu waa gadoomay faata wuxuu tegey asafa meesha safa loo yaqaano oo yacni wataafa wuu tawaafay bisafa walmarwa marka sacyi baa la yihahda lakin daw- wataafu inta loogu qoray yani waxaa laga bilaabayaa meesha loo yaqaano sacyiga waxaa laga bilaabaa safa wata nebigu leeyahay meeshii ilaahay ka bilaabay ka bilaabay yani eh, ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaahi faman xaja albayta aw ictamara marka safa laga bilaabaya ilaa marwa kow marwa ilaa safa labo saas lagu wadaya marka ilaa toddoba goor saa ku dhammaato wataafa nebigu waa dawaafay ama sacyigii buu nebigu sameeyey bisafa walmarwa sabcata atwaafin saddex sac- toddoba sacyi buu nebiga calayhi salaatu wasalaam soo sameeyey uma ka bacdi lam yaxlil nebiga ma xalaaloobin min shay ila hadyi buu wadaa nabiga alayh salatu wasalaam min shayin shay kama xalaaloobin xaruma minhu haaraan ka ahaa markii hore xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisa gutay dadkii laakiin hadyiga wadan tamatuc bay u bedesheen way xalaaloobeen xataa haweenkooda u bannaanaaday oo waxa- waxaan u tegi doonaa nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, inuu kitaabka ku keeni doono manlaya oo dadka xalaaloobay oo nebigu markuu amray inay xalaaloobaan bay waxay ku yidhaahdeen oo rasuulka ilaahayow ma minaan aadaynaa maalinta sideedaad annagoo yani dakarkayaga ay eh, biyo ka dhibcaayaan yani wuxuu ka wadaa annagoo haweenka u galmoonnay annagoo magaalada maka joogno oo xalaaloobno haween- haweenka u galmoonnay miyaan misna aadaynaa maarata xajka aadaynaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu saas sameeya nabiga markama xalaaloobin wanaxara nebigu wuxuu qalay hadyahu hadyigiisi buu qalay yowma naxrin maalinta tobnaad ama yowm naxrta loo yaqaano waa maalinta u badan oo acmaasha la sameeya ilaa afar camal baa la sameeya maalinta iyada yacni eh, maalintaas marka u horeyso habeenka laga soo dhaaqo subaxda hore musdalifo laga soo dhaaqo eh, jamaraadka hal xabo baa la tuuranaya Eh, jamratu caqaba la yihahdo magaalada maka soo xigta ka bacdi een, waxaa la samaynayaa acmaasha la samey waxaa ka mid a gowricii baa ka mid ah ka bacdi waxaa ka mid a dawaafkii ee dawaafu ifaadihii baa ka mid ah ka bacdi timihil baa ka mid ah waa maalmaha maalinta la sameeya acmaasha u badan weeyaan wanaxara nebigu waa gowracay hadiyo hadigiisi buu gowracay yowma naxri maalintii yowma naxarka ahayd wa afaada markuu nebigu soo dhaqaaqay oo yacni eh, soo aaday inuu dawaafo dawaaf ifaadihii fataafa nebigu waa dawaafay bilbeyti yani afaada marka leeyahy waxaa laga wadaa yani waxaa loo isticmaalaa biyuhu marka soo shumaan oo kale maalinta hadday garanaysa dadka intaas oo milyan oo soo eh, ka soo dhaqaaqay subaxdii musdalifo oo eh, jamradda jamr caqaba soo tuurtaba kulli waxay soo wada aadayaan eh, xagga iyo eh, beytka soo wada aadaya marka waxaa laga soo qaaday sidaa waxaa dar- soconayo dareerayo o kale uma ka bacdi xalla nebigu waa xalaaloobay min kulli shayin shay kastoo xaruma minhu xaaraamka ahaa yacni xalaal xalaalka koowaad iyo xalaal labaad baa kala jira marka u horeyso oo xoolaha soo goracdo qofku waa xalaaloobaya laakiin xalaal hore weeya ilaa uu dawaafka sameeyo qofku xalaal dhammaystiran maaha uma ka bacdi xalla uu yani waa xalaaloobay min kulli shayin shay kasta oo xaruma minhu nabiga marka hore aan u bannaanayn wa facala nebigu waa sameeyey mila maa facala wuxuu- wa facala wuu sameeyey mila maa facala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulku waxa uu sameeyey oo kale man ahdaa qofkii soo hadeeyo wasaaqa soo kaxeeyey alhadya hadyiga xoolaha oo min annaasi dadka ka mid ah Had- xadiisku marka waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii soo raacay aan xoolaha wadan markii ay magaaladii maka yimaadeen wuxuu amray inay xajkooda u bedeshaan tamatuc u bedeshaano maadaama ay hadyi soo kaxayn ay cumro la yimaadaan ka bacdi xalaaloobaan ka bacdi maalinta sideedaad ee waxa weeye xajka saa ku ta- ku xirtaan saynu sheegna hadhowna waxaa laga rabaa ee dadka iyaga ahi inay gowrac la yimaadaan haddii ayna hayn waxay gowracaanna waxaynu soo sheegnay saddex beri inay soo maayaan toddoba berina waxa weeyaan ay markay laabtaan ay la imaanayaan حديثك وديري وكعلنا إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بتمتعي في حجة الوداع حجك النبي وحجنا يا حجة الوداع لو يقان بالعمرة عمره إلى الحج وعمر يستك بعد حج النبي عليه الصلاة والسلام وأهدى وانا هديي فساق وسوكحي معه معيسى الهدي هدي وسوكحي من ذي الحليفة ماشى لو يغند الحليفة وكسوكحي صدح طبعا كيلو متر بوجينا مقالة مدينة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وبلابي أعماش معناها وأهل وحو النبي وحرتي بالعمرة عمرتي مركوه ريسي ثم كبعد مركو عمرتي لما يستي أهل بالحج فتمتع الناس ضدك وي تمتعين وأعماش التمتع اللي ماذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل وحرتان بالعمرة عمرتي كبعد إلى الحج فكان وحأها من الناس ضدك من أهدى قف سوهدي يحول سوكحي وفساق الهدي حولها كسو كحي من حليفة من دل حليفة ماشي لو يقنا الكاسنا مارتي من دل دي وكتغي من حليفة بليه ومنهم واحد كم إذا من لم يهدي قفا صوح حلب سو كحين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مركم مقالة مدينة سوق أي مقالة مكة سوق عفوا قال للناس دتك وحو كيري من كان منكم قف يدك يعني كم أهدى سو هدي حول سو كحي فإنه لا يحل حلال ماها مرك قفك مفردك يا قارنك أي حجكيسي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذاتك هدي أن وذن يذاتك هدي وذيب كلا صار يلبو من كان منكم قفك ذيك أن كم إذا أهدى حول سوكحي فإنه لا يحل حلال ماها من شيء شيء حرم منه قفكاسي تمتع مرك ماها حتى يقضي حجه إلى حجكيسي كرم يستي ومن لم يكن أهدى qofka idinkeeni ka mid oo aan xoolo soo kaxayni falyatuf yani waa cumraysanaya waana xalaaloobaya qofkaas qofkaan xoolo soo kaxayn waa cumraysanaya waana xalaaloobaya waa tamatuc weeyaan falyatuf ha tawaafo bilbeyti beytka acmaashii cumrada weeyaan wax yar baa lagu dhammeeya laba saac haddaa yani iyo ka yarba haddii haddii beytku maaragtay aanu dad badan joogin waa dawaafkaa la dawaafayo kacbada labada ragcadood sunnada tukanaysid iyo sacyiga aad samaynaysid asafa walmarwa aad samaynaysid iyo ama jarashadii ama xirashadii وبصفا والمروة وليقصر هقاب يتمه لأنه قفك تمتع سميها له حسواية حيرشدي وحيران لها مركو حدك صولة ماجد مركا دا تمتع تهي مركا تمه واجرانيسا هدو ذو مركا حدك صولة ماجدتنا تمه وحيرانيسا وليحلل أحلال بقفك استقاه ثم كبعد اللي يهلها حيرتو بالحج حجك وليهدها هدييه فمن لم يجد قفك هديا هدي هلي كرنه فليصمها صوم ثلاثة أيام صدح بري في الحج حجك وسبعة تدوب بري إذا رجع مركو الله إلى أهل ريركيسا فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بطوافي حين قدم مركو كسو قلي مكة مقالة مكة واستلم النبي قوة تابتي مركو بلابا يدوافك الركن ركن جيبو تابتي كاسو أها أول شيء شيء كي يقهري يعني حجر أسود كيبو كبلابي ثم كبعد خب النبي وار عليه ثلاثة أطواف صدح طواف أهري مركو سمانية ومن السبع تضبضة كمدة ومشى النبي وار صعد أربعة أفرت أدميسي تضبضة طواف وركع النبي وار ركوع يعني وود تكذي حين قضى مركو دمية طوافه ودواف كيسا بالبيت بيت كنت كذي عند المقام مقام إبراهيم كأكتيسة ركعتين لبرك عضود وحين الوصلنا ويان ثم كبعد انصرف النبي وقدومي فأتى وحى هذا الصفا صفبوا هذا وطاف النبي وار سعيقي وليمي بالصفا صفائي والمروة مروة سبعة أضواف صدح ضواف يعني صدح سعي إيضا وحلا سميا يعني صفا ومروة تقن وح صعد بالغو بلابيا من هذا على مدين وهذه الحديث هانجتو لا يرى السمين عقار مركا مريسيد بالا رعلينيا رقوا رعلينيا أرضي بلابيا يا لا يركب ودمانة يقولك عقار كاه كبا عاد بالله سبحانه ثم كبعد لم يحلل محل لوب من شيء شيء كمحل لوب حرم منه مركو رب حران كاه حتى غضى حجه إلى حج صور ما النبي عليه الصلاة والسلام والنحر قورعي هديه هدي قيس يوم النحر ما يوم نحر لو يقان وأفاض وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وحل قيمي يعني صبح ذي قورع ويانو لنعا يوحل قيمي مستلفة يعني جمرات كبا مثل الصوت ترتوى فطاف النبي وطواف بالبيت بيت كبطوافي ثم كبعدي وأفيضوا من حيث أفاض الناس نقرانكم استعمارية ثم كبعد حل نبي وكحل لو من كل شيء شيء كستو حرم منه مركو رحارانكا أو حول بوبنا هذا مركز يعني اه وح كستو مركو ركي وبد الشيء اه هو أنت هيرك بالو تجاي وحول با مركا حماشة ما أنت سميسو أماشة مركا لسمينا ده دب وحل لغون غنايا صدق البري ولا سيحناي منا لسيحناي بلا بنا يسمركا يدا وفعل وحا سمي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحا سمي او كلا وحا سمي من قف با سمي اهدى سو هديي او وساق سو كخيي الهدي هديي او من الناس ضد كمده عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام أهيد أنها قالت وحجري يا رسول الله رسولك إله يو ما شأن الناس ضدك حال كود محوية هي حلوا وي حلالوبين من العمرة عمردي ضدك إن لسه عدي قيب أنت عمريستين حلالوبي ووحل وبنانا ذر محاد عي ولم تحل أنت أدقنا ما حلالوبين ومن عمرتك عمرة دي dadka hadiga soo kaxay baa tamatuc sameeyey oo xalaaloobay marka waxay tiri dadkii waa xalaaloobeen intay cumraysteen adoo kale ahaayeen maxaa kugu dhacay adiga faqaala marka nebigu wuxuu yidhi innii anigu labadtu ra'sii madaxaygii baan dhajiyey dhajiska waxa weeye waxaan lagu macnan jiray darrada gobolladana wax laga isticmaali jiray kolay dadka timo weynta isticmaali jiray soo darro lama oran jirin oo dadku waxa laga intay ciid madaxa ku dhajiyaan si timaha marku safraayo kale ay u gelin jirtu u gelin oo muddo maaragtay wax ugu dhegsanaa jira madaxa marka madaxu wax la mariyey oo lagu dhajiyey baa si aan timo u dhaqdhaqaaqin bahalna u gelin timo hoostooda ya darada haa inagu marka daradu ciid ba laakiin wax kasta oo qofka timihiisa dhajinayo si aan bahalku gelin weeyaan marka madaxaygii baan dhajiyey buu yidhi waqalladtu waxaan yacni calaamadeeyey oo qoor xiray waqalladtu waxaan qoor xiray hadyii hadageygii qoor xirkuna waxa weeye xoolaha hadiga loo wado calaamad bay lahaan jireen يعني قورته waxa loogu xiri jiray kaba iyo kuwa suru jiray saas oo kale si loo ixtiraamo looga leexdo xoolahaas ila xoolaha waaga hore waa kala dhici jiray waqalladtu hadiyi hadiyigina waa soo qoor xiray falaa axillu xalaal noqon maayo xataa anxara ilaa aan maaragtay ka gowraco ilaa aan ka gowraco anigu xalaal noqon maayo bil ilaa aan ka gowraco xalaal noqon maayo marka waa waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam saas ugu jawaabay waana sinan sheegno nabiga calayh isalaatu wasalaam dadkii hadiga soo kaxeeyey oo xoolaha waday iyagu ma xalaaloobin ilaa xajka soo dhammaaday ama dadkii xoolaha waday yani tamatuc bay u bedeleen camalkoodii ka bacdi bay xalaaloobeen can cumraan ibni xusaynin ku celina kan can xafsata zawji الnabiyi salى allahu alayh wasalam annaha qaalat yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu muxuu yahay xalluu way xalaaloobeen من العمرة عمرتي بك حلالوبين ولم تحل ما أذان حلالوبين أنت أدقو من عمرتك عمرة هذه فقال مركب وحوير إني أنقو لبت وحن دجي رأسي مدحيقي وقلدت وحن قور حري هدي هدي قيقي فلا أحل حلال نقن مايو حتى أنحر إلى كقورعه عن عمران بن حسين قال أنزلت ولا سودجي آية المتعة حديث كتلمامة يا ضيان الله هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضدك قيب كالريبين متعلى يمادان تمتع لي عفوا مركا حديث كان مركا عمران وحسين والصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كم دها أي آد وجه الله أرنك سجى وقال وحيري أنزلت ويسودك تي آية المتعة آية دي كهل ليسي متعة وهداين آخرين فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم من آخر آية مركا وحول إلهي سبحانه وتعالى وسودجي آية دي كهل ليسي تمتع في كتاب الله إله كتاب كيسا ففعلناها وانو سمينا أنو أنو وانو سميني وانلنمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كما عيسى وانلنمي ولم ينزل مسود دقين قرآن قرآن يحرمها ديدا يا مسود دقين حلق النبي سود دقت آية داني نبي ما الله سميني هذا النبي الله سمينا هذا النبي انتو ولا واحد ديدا يا مسود دقين ونسخ يا مسود دقين ولم ينهى نجمر ابن عنها سمينتي هذا nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa maata ilah ku geeriyooday oo shay sunno ahoo arrinkaa beddelaya culummada markay xadiiska waxay usoo deliishadaan yani qur-aayaadka qur-aanka ah inay nasakhi karo lagu nasakhi karo yani sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam sababta waxau leeyahay walam yanha canha wuxuu ka hadla aayad beheed walam yanha canha nagama reebin nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa maat oo yani baabka ka hadlaya annaasikh walmansuukh baa looga hadlaa ilaa nabigu ka dhintay قال الرجل نبا وحو ليها برأيه مسكحدي عقلي سو وحو كليها ما شاء وحو دونه سو مارت آيات قرآن سو دكتي إن قفكو مارتي ولا إيمان كرو تمتع لا إيمان كرو oo bishii xajka uu soo aaday uu marka hore cimro la imaan karo xalaaloobi karo ka bacdi hadhowdina xajka xiran karo nebigoo nagama reebin hadda qof ra'yigiisa ka hadlaya qaala albukhaariyu wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhi annahu cumaru cumar buu ahaa ninka yacni diidayey عمر بوها رضي الله تعالى عنه سجن واحد يدعو لهم مريكا الله ينشرحها يوم يرادان wuxuu diidanaa qofku sanadkii inuu cumradiisii iyo xajkiisii hal mar intuu ka wada dhigto hadhow soo laaban waayo oo xajkii yacni beytka ilaahi subxaanahu watacaala saa faaruq noqdo wuxuu jeclaa marka qofku intuu xajkiisa dhamaysto sanadkan hadhowna markaas soo laabto cumro u soo laabto عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنزلت ويسودكت آية المتعة آية كهد ليسي عمل كتمتع في كتاب الله تعالى إله كتاب كيس ففعلناها وانو سميني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مع عيسى ولم ينزل ما ينسودك قرآن قرآن يحرمها أرك ديدية ولم ينهى نجمر بن عنها سمين تيدا حتى مات إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام يعني wax reebay ma jiraan nabiga calayh isalaatu wasalaam iyadoo bannaan oo aan la samaynay buu saa ku dhintay qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi bira'yi nin baa wuxuu leeyahay bira'yihi ra'yigiisa maa shaa wuxuu doono qof waa wuxuu doono isaga hadlaya diintu marka ra'yi maaha saa marka hore tilmaanay diintu waxa weeyaan waa tawqiifiya weeye cibaadada bicna allah subxana watacala lagu cibaadaysanayo qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi yuqaalu yacni ninkaa la sheegayo annahu inahu cumaru cumar radi allahu tacala canhu ولمسلم يعني رواية إمام مسلم قالوا تهي نزلت ويسودك آية المتعة آية داسة سودك يعني متعة الحج إنه عمره سقفته قفك إنه عمره يستوك بعد تمت يعني حج حج له ما ارتحرته تمت عين سو شيء بس سودك وأمرنا بها ون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ون أمرنا سمينه ثم كبعد لم تنزل ما ينسودك آية آية تنسخ نسخيسه آية متعة الحج آية كان ليسي يعني متعة حجك ولم ينهى عنها ما أن ريب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حتى مات إلى وكدنتي ولهما بخاري ومسلم سيدو كلا وحي لين بمعناه حديث كانوا كلاه مركا لقى مرمى ويقفك مركات قفك مركات حجك آذي سيد اه إنا مارتي أعماش الله إيمانه صدح داس كان الله إيمانه سينات أوقاته dadka culummada oo ku raaca kole de sheikhu sheekh xasan iyo dadka culummada kaxeeye ka mid tahay laga faaidaysto qofku maaragtay inuu tamatuc ka dhigto inuu qiraan yani ka dhigto inuu ifraad xajkiisa ka dhigto inuu qofku marka hore ogaado sii barto laga marmaan weeye baabu lhadyi hadyiga baabkiisa hadyina waxa la yihahda xoolaha loo kaxeeyo xaramka loo kaxeeyo qofkaas yani xarmade baa kaxayn kara qofaan isagu xajka sanadka aadinoo gurigiisa jooga ayaa diri karo u diri kara maaragtay dadkaas masaakiinta oo jooga meesha xaramka jooga marka baabkan wuxuu ka hadlaya hadyigii xoolihii loo kaxaynayey beytka allah subxaana wa tacaala can caayishata radi allahu tacala canha qaalat caayisha waxay tidhi fataltu waxaan ku soo ahay qalaa'ida hadyi rasuuli illah sal alay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadyigii xooluhu kaxaynayey qoorxirkoodii qalaa'id yacni qoorxirka xoolaha qoorta loogu xidhaa la yihahdaa fataltu anaa ku soo hay ku tolay ku sameeyey qalaa'ida hadyi rasuulillaahi sal allahu alayhi wasalam nebiga hadyigiisii wixii qoorta loogu xidhi lahaa anigaa gacanteeda ku sameeyey uma ka bacdi ashcartuhaa waan calaamadeeyey xoolaha hadyiga la kaxaynaya calaamad baa loo yeeli jiray imaa in dhiig laga keeno intii kuruska agtiisoo kale maaragtay la jeexo dhiig laga keeno وإما ما تقانا إن تمها قيب لغا حيرو ساسو كلام كلا هذا علامات بالو سميجري أشعرتها وان كديغي أما علامات بان يلي وقلدها نبيغا قور قور حري قور تو حري وحان تلايي أو قلدتها أما أنيغا قور تو حري ثم بعث بها إلى إلى البيت نبيغا عليه الصلاة والسلام بحولي وحودري إلى البيت بودري كعبدي يعني بيتك بودري وأقام النبي واجوغ بالمدينة مدينة جوغي فما حرم عليه شيء كما حرام نغو النبي عليه الصلاة والسلام وح كان له حلا أو حلال وها حديث واحد تلمام يا قف جوغ يعني أن سنة كان حجم بقى. ما حجم حول هدي إنه دري كره يعني دتكاس يعني دولكا دير كيمي كو صدقيستو وما دتك دغان كاس دغان عباده مشغول كو صدقيستو ان دري كرتو حول مثلا xamar baad degan tahay ama madiinaad degan tahay inaan xoolo didho tiraado la geeyo marka qofkaad diray oo aan sanadkaa xajinaynin isaga maaragtay sidii qofkii aaday xajka oo kale waxba xaaraan ka noqon maayo waxyaala u diidaaya wuxuu samayn jiray ma jiraayaan sidiisa caadigaa buu ahaanaya oo yacni san awel qof markuu xarmado haweentiisa u tegi maayo oo timihii xiiri maayo saasoo kale sidii caadigaa buu ahaanaya sadaqadaa unbuu diray keliya waxaa jira qofka raba inuu udxiyaysto udxiyada oo kale baa nabiga waxaa ku soo arooray masalan qofka raba oo meelahan joogan xajka aan jirin oo kale hadduu rabo inuu udxiyeysto maalinta udxiyadoo kale inuusan ciddiyahaya iska sii jarin timaha iska soo jirin bas baa sunna nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis tilmaamaya qofka waxa way ku udxiyeysanaya meesha uu joogo weeyaan tan waa ka duwan tahay waa xoolihii la diraayey oo kacbada loo diraayey can caaishata radi allahu tacala canha qaalat fataltu waxaan soo ahay qalaa'ida hadyi rasuulillahi sal aleh wasalam rasuulka hadyigiisii xooluhu diraaya rasuulku qoortii waxaa loogu xidhaya anaa soo hayoo tolay uma ka bacdi ashcartuhaa waan ka dheegeeyey waan calaamadeeyey waqalladahaa nebiga ayaa qoorta ugu xidhay ow qalladtuhaa ama aniga qoorta ugu xidhay yani shaku raawi uma ka bacdi bacaa bihaa nebigu xoolihii buu diray ila lbeyti beytkii buu u diray wa aqaama nebigu wuxuu joogay bilmadiinati magaalada madiina kama bixin famaa xaruma calayhi nebiga xaaraan kama noqon shayun shay kaana lahu xillan xalaal ahaa can caaishata radi allahu tacala canha qaalat caaisha waxay tidhi ahdaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa hadiyeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam baa hadiyeeyey maratan mar buu hadiyeeyey oo hadi ahaan u diray xoolo u diray weeyaane hanaman ari u diray hanaman ari buu diray marka geel kaliya inay ahayn laga fahmin inay markaan kurskiya waxa laga hadlaayo iyo iyo dhigayntaas inayn laga fahmin geel kaliya ay yihiine lo iyo ari inaad diri karto nabiga calayhi salaatu wasalaam mar uu diray ari buu u diray beytka u diray wey عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام واهديي حولو أدري مرة مربو بيت كودري غنما حولها سو أرئة ريو يعني أري لبدا حد سكترين الشباب كان أبينا عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام برأى وحو أركي رجلا نبو أركي يسوق كحيني بدنة badana waxa loo isticmaalaya yani xoolaha geela tuldo geela buu waday oo hadigii ah kuwa hadiga loo istim hadiga ah buu kaxaynaayey faqaala nebigu marka wuxuu yidhi irkabhaa fuul buu yidhi yani dabaduu ka waday saf dheerna waa lagu jiraa safarka dheer oo lagu jiro dabaduu ka wadaa marka yani xurmo gaaray bay u lahaayeen xoolahan leeyihin wuxuu og yahay wuxuu isleeyahay haddaa fuusho yani ama xurmadii maarata ka baxda marka nebiga alayh salatu slam wuxuu ku yidhi irkabhaa fuul buu yidhi qaala marka wuxuu inahaa badana neefkan aan wado waa hadyi weeye saw fuula camal neefkan aan wadaa hadyigi weeye beytkii baan u wadaa qaala arkabhaa fuul buu nebigu yidhi marka fa ra'aytu waxaan arkay raakibahaa kii fuushanaa inuu yahay baan arkay yusaayiru الnabiya sala allahu alayh wasalam nebiga la socda marka inay bannaan tahay xoolahan hadyiga loo wado oo aad kaxaynaysid oo kacbada aa wadda inaad kus intifaacaysid oo aad sii fuulaysid oo mataqaanaa ilaa aad ka tegaysid aad ka geenaysa xaramkii ka geenaysa ama beytka alla subxana wa tacala geenaysa marka ninkaani nabiga calayh salatu wasalaam wuxuu ku baraarujiyey neefka uu wado inuu sii raaco sii fuulo neefka gaadiidka badanadana waxa weeye hadigana waa la yidhahdaa geelana waa la yidhahdaa hadiga loo wado wa fii lafdin qaala wuxuu yidhi fi thaalitati fi thaaniyati aw ithaalitati yani markii labaad mise marka saddexaad buu nebigu wuxuu ku yidhi irkabha waylaka aw wayxaka waylaka aw wayxaka laba erayoo lays yidhahdo way yani iska baraarujin waylaka hoogaage iyo halaagaage fuul wayxakana waxay yidhahdaa liibaantaadee fuul qof marka wax ku baraarujinaysid baasaa leedahay nabigu marka marka saddexaad iyo marka labaadba waylaka iyo wayxaka iyo mid un عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بوحي أمري أن أقوم إن أوكعو استاغو على بدنه هديجيس nabiga calayh isalaatu wasalaam boqol neef oo geel oo hadiyah baa nabigu soo dir baa loo soo diray yani buu nabigu soo kaxiyay hadigiisu ahaa maalintaas boqol buu ahaa marka nabiga calayh isalaatu wasalaam lixdan iyo saddex ka mida buu gacantiisa ku gowracay lixdan iyo saddex ka mida waana xajatul wadac weeyaan nabiguna waad ogtiin geeridiisa waxay ahayd lixdan iyo saddex buu ku dhintay nabiga calayh isalaatu wasalaam xajatul wadac ka bacda nabigu muxuu noolaa saddex bilood wax kayr baa ka dhinaa malaya saddex bilood intaan la gaarin uu nabiga calayhi isalaatu wasalaam geeriyooday marka wuxuu leeyahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam bay amray an aquuma inaan u istaago calىa budnihi hadyigiis oo yani anugu aan gowraco aan qalo baa nebiga calayh الsalaatu wasalaam ii xil saarsaday wa an atasadaqa inaan sadaqaysto bilaxmihaa hilibkeeda inaan sadaqaysto wa juluudiha maqaarkeeda ama haraggeeda inaan mataqaana sadaqaysto baa nebigu ii xil saarsaday wa ajilatiha koorayaasheeda waxaa dusha laga saara baa gaadka la yihahda kooraha iyo kabadda iyo wix la midka ah iyagana inaan sadaqaysto baa weliba geela dusha laga saara la yidhahda maa yuطraxu calىa dahri اlbaciiri ratiga wax dhabarka laga saaro waa yani inagu kooraha iyo kabadda waxaas la yihahda inaa intaa sadaqaystoba nebigu i xilsaarsaday wa an laa ucطiya inaanan siinin aljazaara kan gowracaya kuwa xoolaha gowraca inaanan ka siinin minhaa neefka uu gowracay shay-an shay waxba ka siin yani waxaa laga wadaa inay qofka gowracayaa mushqaayad buu rabaa yani qof raba in lacag la siiyo lacagta marka la siinayo mushaqadiisii yaan laga siin neef xoolaha uu gowracayo si kale ha loo siiyo laakiin xoolaha uu gowracayo yaan laga siin waxa la rabaa xoolahan kulli in la sadaqaysta la rabaa qayb ka mida in ku noqoto qofkii yani lacag ahaan u noqoto lama rabo wa an laa ucطiya inaanaan siinin aljazaara kii gowracayay xoolaha kuwii gowracayay minhaa neefka xaggiisa shay-an shay inaan waxba ka siin marka culimadu waxay yidhahdeen waa ka sadaqaysan karaa sadaq ahaan wuxuu ku cuna waa loo siin karaa laakiin shaqa ahaan loo siin maayo wa qaala marka wuxuu yidhi naxnu annaga ayaa nucطiihi ka siinayna min cindina annaga xaggeeyaan ka siinayna laakiin mushaqaayadiisa iyo ujuuradu qaadan lahaa yaan neefka uu qale laga siin annaga xaggeeyaa ka siinayna sadaq ahaan hilibka waa loo siin karaa isaga xadiiska noogu dambeeya insha allahu tacaala can siyaad ibni jubayrin qaala ra'aytu waxaan arkay ibna cumara cabdillahi ibni cumaroo ataa u yimi calaa rajulin nin buu u yimi qad anaakha fariisiiyey badanat badanatahu neefkii geelah uu gowracaayey fanaxarahaa wuu gowracay fadhi intuu fariisiiyey buu fadhi ku gowracayay marka geelana si gaaraa loo gowracaa ariga iyo jiif baa loo gowracaa yacni ama geela isagoo lug xihan oo taagan isagoo taagan oo lug xihan ayaa halkaa hoose laga gowraca marka sidaasaana maarata u fiicanoo ayadda qur-aankaaba leedahay faidaa wajabat junuubuha wajabat yani saqadat markay dhacdo dhicitaankuna wuxuu ka imaanaya wax taaganoo la gowracay oo markaa gab yiro weyaan marka neefka geela waa la istaajinayaa lugtaa loo laabaya la xiraya ma dhaqaaqi karo marka halkaa hoose marka laga gowracaya marka wuxuu u yimi cabdullahi bni cumar nin neefka jiifiye raba inuu gowraco markaasuu wuxuu ku yidhi qaala wuxuu ku yidhi ibcahaa kici buu ku yidhi neefka kici qiyaaman iyadoo taagan yani taag ahaan muqayadatan lug xiran sunata sunnata muxamadin sala allahu alayh wasalam saasaa sunnada nebiga alayh isalatu wasalaam ah sida xoola loo kalo gowracaya xataa soo maarta yani geela marka la gowracayo istaag baa lagu gowracaya lugta loo laabaya lugta la xiraya halka hoosena waa laga gowracaya si meesha dhicitaanku u yimaada aayadisay tilmaamayso faidaa wajabat junuubuha wajabat yani saqadat ya jenig jenig jenig lugta mantadama la dhahaa ta hore isagoo lalaabay ta hore isagoo lalaabay ayaa la gowracay marka wuxuu leeyahay can ziyaad ibni jubayrin qaala ra'aytu bna cumara waxaan arkay cabdillahi ibni cumaro ataa u yimi calaa rajulin nin buu u yimi qad anaakha fariisiiyey badanatahu neefkiisii hadiga ahaayoo geela ahaa fanaxaraha yani raba inu saa ku gowraco faqaala markaasu wuxuu ibcahaa kici qiyaaman iyadoo taagan istaag u kici muqayadatan lagu laaban sunata muxamadin sala allahu alayh wasalam saasaa waxay tahay sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam baabu lgusli lilmuxrimi wallahu subxaanahu wa tacala acla waclam